weliba koronka u hoggaanka kooyay qiimo gelishaalsiisadaa iyo malaakiin noocyadii shalgediisan ee suuqyada magaalada muqdisho taasoo hatase eeda ankusaraya qiimigii horey tilin shalgadada jari sababta sheentii arrintan yase laka sheegay dabeelooyinka xoogan ee xilligan badda ku jarta islamarkaasi tini yaraadeen doomoogi badda ee malaa'ikan ka baha jareen qaar kumid ee goobooyinka laka gado malaa'ika oo ka yaala magaalada weliba iyo ganacsatada malaa'ikana gadaasa iyo ka warameena eesadayo aan wajahan badhiranka iyonay xilligan oo suuqa hoosandhiyo ka kooy waxaan taaganahay suuq weyn oo xamarweyne kawaanka malaayga hase ahaatee macnaha dabeelaa jirtaa doominka badagooda badda magelaysa alxamdulilah malaaga ahaata seynab aan lahaa seynab waay yuumba camalna waa loo gelaya usna yuumba leewaay alxamdulilah kiiladiis waxaan gadnaa afar doolar ilaa shan doolar noocaana waa jiraa seynab aan lahaa calaa xab waxaan gadnaa shan doolar afar doolar iyo bar macala madaxiisa laakiin marka kiilaad ladoo saddex iyo bar ilaa afaraa la gadnaa macnaha baddiyaa dabeel jirtaa malaayigii weeweynka meesha ma yaalo jeedarkii iyo yuumbigii iyo ma hayno baddii macnaha moojajaal dabeel oo xagaayaan ku jirnaa badxirinkiiyaan ku jirnaa saas waay malaay ma bahayna dhaqaalaha marka malaay jirana macnaha dhaqaal meeleyno dadkii noo imaa jirin manoo imaahayn hadda gaarigii baawarayaasha oo meeshaan la dhigayno ilaan baddii way xiran tahay malaay oo la gata ma leh calaa kiila waxa lagu dhahaa shan doolar lix doolar dadkiin meesa ma haastaan hore waxaa la gedi jiray saddex doolar laba doolar laba doolar ibar hal doolar ibar hadda kii oo saddex doolar la geday jeedarkii camal shan doolar la gedaya ilaa afar doolar yuumbigi waxaa la gedayaa macnaha shan doolar ilaa lix doolar saas waa arrimaha markii hore badda macnaha badda markii hore way fiicneed way deganeed badda xagaayaa lagu jiraa badda xumaantaa lagu jiraa badda xumaantaa badda xumaantaa lagu jiraa bad xirinkii waaye afar fasal waaye badda xiligeeda hadda xagaayaa lahaa isib iyo gu'i deer waaye hadda xagaagaa lagu jiraa malaayiga yaryahay aad u yaryahay hilibkan toonaha aad u yar marka ka kaleetoo yumba caddaa eh kaasaa socdo malaayiga cadaa socdo toonaha waa yaryahay tobanaad weliba sabtaas wuxuu furnaya koob iyo tobanaad sababta waxaa waaye badxeran waa baddiiba doomankii dadkii laqaysaa in koobanaa gasho badda hadda doomanka badanaa shaqada waa joojiyeen sidaas darteed marka kalluunkaa daqaali waaye walaa isbeddelka weyn u imaada waxay ka mid yihiin marka ugu horreeya badda way kacday baddii horena way fiicnaa jirtay hadeertaana xili xagaaha lagu jiraa baddana mar walba toban nooc ay iska beddeshaa ayadoo saas jirta malaayigiina waa qaali sababtoo ah dooman badan ma bixi karaan meeshii boqol doon ka bixi jireen labaatan doon labaatan shan doonaa bixayso oo ayaga nafsadooda halis ah marka malaayigana waxaasaa u soo baxay inuu kor u kaco kiiladii hadda waxaa la iibinahayaa lix doolar shan doolar toddoba doolar yuumbiga toddoba doolar shan doolar macnaa keedin ma qabaano keedin la'aanta iyo dhaqaale la'aanta hase yeeshee isfahan la'aanta waxaa kalaa kuu dheer haddana mid walba asuu isku rabaa inuu malaay xarraysto meeshiin dhaqaaladii way ka yar tahay dhaqaalada awgaartana badi lacagtooda way yar yihiin saddex iyo laba ayaa lacag ka leh saddexdaas iyo labadaas talaajadooda markay ku shubtaan soddon soddon laba beriyay ku dhammaaneen wixii kala ewer waay taasaa u soo baxay inay kor u kacdo qiimaha odayaashana uroya jimeysikada wayno marka hala soo dhawaado xilliga hadda aan ku jirno waxaa waaye xilli badxiranka afar fasa waa badda waxaa waaye gu iyo deer iyo xagaa iyo isib waaye hadda xagaa ayaan ku jiraa badxirana ku jirnaa badxiran waaye yuumbigaa noo socdo jeedarka waa yaryahay yuumbigana asagana kiiladiisi lix doolar waaye isagoo hool hool lix doolar waaye oo lafti iyo qashinkiisa dhan wato marka naaga guryaha ilmaha hala siisto waxbarashada u fiican yahay maskaxda u fiican yahay odayaasha waa u fiican yahay yah aragoosta waa laga helaa quwada waa laga helaa soo dhawaada marka daahiye cabdulqaadir r t n t v markii la deeray xiliyadan oo kale diyo guud ahaan dalka iyo ku dhiyaasa qiimooyinka malaa'ika ingisa korankaha taasoo badxiranka iyonay dabeelooyinka hooganaya sababanagadaasi in dhallinyarada badana biyo an haysana qalab ee kafilan ee kal malaa'ikiyo ka geedadayaan